bismillaah asalaamu calaykum nabad doon ismaaciil soo dhowow
waan dhowahay bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah yaa mahadoo dhan allah iskale waxaan u mahad celinayaa mujaahidiinta saaka ku waabariistay gobolka shabeellaha hoose si fiicanna gacanta u saaray nimankii camiiliinta ahaa ee carratuurka ahaa ee ummadda soomaaliyeed ku ahaa laf dhuungashay ku ahaa oo saaka laga xasmiyey mahaddaasoo dhan ee alleh u sugnaatay ummadda soomaaliyeedna meelay joogtaba saaka waxay ku waabariisatay farxad iyo raynrayn iyo barwaaqo iyo tahniyad waxaan u tahniyadaynayaa oo aan tahniyad badan u dirayaa anigoo ku hadlaya afka golaha nuqubada ku dhaqanka shareecada islaamka guushaa ballaadhan ee ilaahay makaniyey ummadda mujaahidiinta ah ee soomaaliyeed guushaas maanta saaka ay gaadheen waxaannu ugu hambalyeynaynaa tug hambalyo kal iyo laab ka soo goday waa guul iyo nasri ilaahay ummadda soomaaliyeed uu siiyey weeye ilaahay markuu dadka islaamka ah guul siiyana dadkii waxaa ku waajiba inay ilaahay u mahad celiyaan oy aad iyo aad ilaahay ugu mahad celiyaan ilaahay waan ugu mahad celinaynaa aad iyo aad baanan ugu mahad celinaynaa baaqiga yaree hadhayna yaan loo kala hadhin rag iyo dumar yaan loo kala hadhin gaal haddii ay jabto lagama hadha jabkeeda ee waa la israaciyaa waad maqlayseen saaka ruuxii idaacad haystay baroorta ka baxaysa iyo meesha ay marayaan iyo waxa ay ku hadlayaan iyo qalbi jabka iyo niyad jabka iyo inkaarta ku dhacday rag waaweyn oo siyaasiyiin isku sheega oo raggii murtadiinta iyo dagaallada horboodaya saaka waxay ku hadlayeen waad maqlayseen waa wax qalbiga iyo niyadda iyo maskaxduba ay ku ku doogsato ama ay ku raysato ninkii maanta arrintaa iyada a lugta dib uga reeba hadda maalin kaluu garan doonaa maalin kaluu garan doonaa warwaraabihii xumaa wuu jabaye lug buu ku afartii lugood saddex way ka jabeen mid xun buu ku dhutinayaa taa xunee taa xunuu ka dhutinayana intaan ka tooganno aan ka jabinno ummadda islaamka ana dulliga iyo rafaadka iyo dhibaatada iyo gabdhaha maalin walba laga baroorinayo odayaasha maalin walba laga oohinayo bilaa caleeg aan ka dulqaadno nabadoon ismaaciil waxaad ka warqabtaa in toddobaadyadii lasoo dhaafay gobolka shabeellaha dhexe dagaalo adag ay ka socdeen oo deegaano badan ciidanka dowladda federaalka laga gacan maroojiyey hadda dagaalada saakay dhacay maxay dowladda federaalka uga dhigan yihiin dowladda yaynaan odhanin kooxda qawlaysaytada qawlaysatada fadhida muqdisho gabalkoodii wuu dhacay wakhtigoodiina wuu dhammaaday dawankii geeridaana ka dulciyey waxaan dowlad ku tilmaami karra ma aha nimankaa qawlaysatada ah dhibkii iyo rafaadkii ay ummadda soomaaliyeed ku hayeen wiil iyo gabadhba ay ku hayeen wuu soo gebagaboobay wax yar baa ka dhiman waa dhurwaagii saddexda lugood ku ordayey oo saddex afarta lugood ku ordayey oo saddex laga jebiyey mid xun buu ku dhutuq dhutuq leeyahay taas oo laga jebiye keliya ayay ku siman tahay asalaamu calaykum nabadoon guuleed waxaa tahay afhayeenka nuqabada wilaayadii islaamiga ah ee banaadir wixii saakay ka dhacay deegaanada ku hareeraysa duleedka xamar iyo awdhegle sidee u aragtaa bismillaahi alxamdulilaah waxaan u arkaa bishaaro noo soo siyaaday oo maaragtay waxaan u arkaa wax cadowguna ka naxo muslimiintuna meelay joogaanba haddee laykunayo ku farxaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed oo si gaara cadowga ugu soo duulay mujaahidiintii halkaas maaragtay ka howlgashana waa u hambalyaynaynaa waa bogaadinaynaa ilaahay waxaan leenahay haddii la gacanta sare ha ka dhigo kii shahiiday allaha shahaadadiisa ka aqbalo kii dhaawacmay ilaahay si fudud ha u daaweeyo maaragtay waa aad baan u soo dhowaynaynaa hambalyaanu leenahay haddii lakuran yahay mujaahidiinta aad baan ugu hambalyaynaynaa waana u ducaynaynaa ilaahay maaragtay kuwii guulaysta allaha ka dhigo gaaladana raacdeeya si gaara waxaan aad ugu faraxsanahay xasminta la xasmiyey awdheegle iyo xaawo cabdi iyo maaragtay iyo meel shabeellada dhexe maaragtay sida guulaha looga gaaray oo baktigoodii meelaha daadsanyo ay ka carareen wixii ka firxadana maaragtay la sii eryoonayo mujaahidiintu sii daba joogto dhabarka laga wada tooganhaya taasaa aad mudnaan gooniya leh oo aad mu soo dhowaynaynaa oo aad ugu faraxsannahay inay dhibtana ka dulqaadan ummadda dhibban oo muqdisho iyo meelaha la mida joogta ummadda muqdisho joogta iyo ceelasha iyo meel kasta waxaan leedahay soomaalidu waxay tidhaahdaa cir intuu da'ahayaa la doogsadaa inta maaragtay mujaahidiintu la dagaalayso cayrinayso saad aragtan loo xasminhayo waar idinkuna ka faa'iidaysta oo dhabarka ka saara oo mujaahidiinta taageera oo garabsiya oo dagaalka soo gala hadday saalan tahay haddee likuriyay riddada sidii maaragtay aad iskaga dulqaadi lahaydeen hadday saalan tahay isha baarkeeda tahade hubka la soo baxa kaan haddee likuriyay qori haysanow lacagta a haysato qori ku gado dulliga iska korqaada ilaahay qoomaan dullayn ilaahay ma dulleeye mujaahidiinta garab siiya ka faa'iidaysta fursad qaaliya oo dahabiya weeye fursaddaasna waxaan leedahay dadka shacabka ah oo soomaaliyeed oo gaar ahaan reer muqdisho oo dhib saa'ida gaaladu ku hayso iyo riddadu waa isla gaale kulligoode war ka faa'iidaysta oo maaragtay mujaahidiinta ku soo darma oo maaragtay la dagaalama kufaarta ilaahay ka furatay oo baadda idinka qaadaysa oo lacagaha ay baadda idinka qaadayaan oo canshuurta ku sheegayaan oo mooryaantu idinka xoogayso hub kala baxa haddaad hub haysataan idinkama xoog badnaa dowladdii maxamed maxamed siyaad barre oo tan ka xoog badnayd baa iska dulqaadeen tanna waa ka daciifsanta waa ka xadeelaykuunaya xoog yarta gaalada xunta oo afrikaanka ahina godadkooday ku aruureen ka soo bixi mahayaan godadka ayagana ugu gala oo mujaahidiinta garab siiya oo hil iyo hol la garab istaaga maantaad fursad qaaliya haysadaade fursaddaas ka faa'iidaysta reer muqdisho si gaara
magaalada muqdisho maxaad warow ka haysaa oo ku saabsan wixii saakay ka dhacay xaawo cabdi ila foole iyo deegaanada u dhow waan ka haynaa dadka war waa ka haynaa ummadda oo soomaaliyeed oo muslimiinta ah way ku faraxsan tahay wixii xaawo cabdi iyo ka dhacay waxa maaragtay aad bay ugu faraxsan tahay waana wixii ay haddee likurinaya sugayeen wax badan baa la sugayey bishaarooyinka wax badan baa la sugahayey war haddee laykuron yahay kuwa riddada ahow wiilasha yaryaroo maaragta ay xaabada dabka ku shita ka dhigteenow waar intaan laydin qabqaban ka faa'iidaysta isi soo dhiiba laydin dili mahayo walaalihiin mujaahidiinoo soomaaliya idinla dhashay weeye war isku soo dhiiba oo dhinaca xasan gurguurta ka soo baxa war nimanka dowladda sheeganaya oo xasan gurguurta madaxda u yahay war aqli miyiina lahayn wiiluu dhalay ama walaalkiis miduu dagaalka ku jira lama arko oo askariya dabadahay jaamacada ka wada dhigtaan maaragtay ganacsi ku haystaan xasan gurguurta waad ogtihiin wiiluu dhalay ma joogo oo mid la dhashay ma joogo oo maaragtay waa kulligoodna waa wada sidaase ma caqligaa laadihiin ka soo baxa safka cadowga ka soo baxa gaar ahaan si gaara waxaan maaragtay ugu digahayaa wiilasha dad ma dhalin xasan gurguurta maaragtay inta dabka ku shito baktigooda meelaha oo gaaloobay baktigooda meelaha daadsayaho waraabaha iyo gorgorku cunahayaan war mayiinna wiilasha dhalin war wiilasha xasan gurguurta ka ceshada iyo waxa la mida iyo riddada ilaahay waa idinku u xisaabtamahayaa ilaahay dadka wuxa uu siiyo awlaadda ugu qaalisan waana laydinkula xisaabtamahaya meeshaad diinta ku barbaarin lahaydeen oo jihaadka ku soo dari lahaydeen inaad gaaladii walaal uga dhigtaan oo tidhaahdaan ay yidhaahaan walaalaheen etoobiya walaalaheen maraykan waalidiinto waa laydinkula xisaabtamayaa aakhiro war baa idinka horreeya war wiilashiinna haddee laykunu yahay gaalnimada yayso ku dhimana xasan gurguurta kala soo hara sidaasaan waalidiinta ilmaha dhashana leedahay